kuuriyad markiisu guddiga madab bannaan ee doorashooyinka qaranka ka dhawaaqay inay dhowaan la bilaaban doono diiwaangelyoka dadweynaga ee doorashada golayaasha deegaanka iyo si rasmigan ka bilaawatay gobolka banaadir degmada shangaani oo nagatitiyan kuriyatele ka bilaabo diiwaangelinta iyo dadka safaf dheerangali goobaha diiwaangelinta iyoona muujiya u rabitaan shoogun oo ka eedingniyo dhadhiibadaan ah si oon dooradan wakiilada matalow iyoona hadalsho ka muujiya rabitaansho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kadib markii oo lixdan sano iyo dheeraad ah wood oo sidaan diiwaangelin oo kombyuterais ma bajirin si waxaa loo wadajiray oo cashwaa'iya oo nidaamba baheen magacaadaa la qoraayaa iyo hooyadaad magacaada inta wax lagu marinaya qalaas saasay ku dhammaatay tan waa la baxay dadkii anigoo yar waxaan xasuustaa liima lagu tirinayay ama iskoltriin daawada lagu tiraayay laakiin maanta waxaan dareemayaa nin weyn baa ahay waxaana shahaada ka ahay in si cadaalad wax loo wado laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa inay guddiga oo arrintan u qaabilsan inay cadaalad sameeyaan xaafaddeenya shingaanina waa inay waxa u noqoto miihaal xaafadooyinka kaleed wasal allah calaa sayidina maasha allah tabaaraka allah waddanka maanta allaha toosi doorasho iyo cod iyo waxaa kulli diyaaraan ulanahay ahlan wa sahlan walaalahay soo gala doorasho cod iyo wax nadiif waaye imaada walaalahay kulli waa soo galaa ilmeea joogaan waa ka maqnay saan oo kale mee walaalahay soo adeeg gabar macaan waatana ay soo dhoweey cabdirasaaqa ay soo dhoweey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan oo horey uusan sheegay in guddiga diyaarinayay qobodobka doorashada isla markaasna u haystaan dhammaan aqabkiiyo farsamadii lambahna iyo sidoo kale ku hadalay
dadkii saxankoodii iyo sawaxankoodii iyo mashquulkoodoo batay bulshadii kala duwaneedee timid waa mahadsantihiin run ahaantii maanta inaad wakhtigiinni ugu badnaa gelisaan soomaali oo maanta u dareertay gobolka banaadir dadku inay isdiiwaangeliyaan aniga oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo bilowdo maalintii ugu horraysay oo dadka gobolka banaadir ay u dareeraan inay isdiiwaan geliyaan siay u doortaan madaxdooda golaha deegaanka waa bilaaw maantay noo bilaabatay waxay socon doontaa soddon cisho aad waxaan ugu faraxsan soomaaliyeed sida ay uga soo jawaabeen farriimahaennii oo ahaa in maanta abril oo ay tahay shan iyo tobanka sannadku uu yahay laba kun labaatan iyo shan inay bilaabanayso diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir waa ku faraxsanahay dad fara badanaa yimid nambarkaan filayna nambarka badanaa yimid riboodkaan hayna wuxuu ahaa in shingaani dad yar ku nool yihiin laakiin shingaani waa beeniyeen maanta nambar badanaa ku yimid waana bilow sababaha aan u doorannay degmada shingaani inay noqoto degmadii ugu horraysay ee ka bilaabato diiwaangelinta waa nambar wan shingaani waa degmadii ugu horraysay ee degmo noqota gobolka banaadir degmo facweyn dad khadiimiya ka degan yihiin dad badanoo soomaali wax ka soo xukumay oo madax ah ay ka yimaadeen ayaannu u garannay inaannu ka biloawno xaafadda shingaani marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta si fiican inoogu dhacday doorashadii ee too taariikhi ah maadaamii aad tamarkiin korayti muddo konton sanne oo shaabka fursadan helaan inaysu toosan dooradaan xubnaha golayaasha deegaanka